munaasabadan oo lagu daahfurayay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee warciise ayaa lagu qabtay deegaanka warciise ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo ay wax ku baran doonaan caruurta deegaanka warciise munaasabadaasi ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada hirshabeelle bahda waxbarashada shabeellada dhexe doomiyaha iyo sidoo kale bulshada deegaankaasi warciise maamulaha iskuulka hoose dhexe ee warciise cabdulaahi kuuso muude ayaa sharxay marxaladii uu soo maray iskuulkaasi iskuulkan waxaa loo maray dabcan sidaad arkaysaan dadaalo tiro badan rafaad tiro badan ayaa loo maray intaasna waxaa u horay macnaha dadkii kasoo jeeda deegaanka gaar ahaan gudoomiyaha deegaanka warciise xoorshe waan ugu mahad celinaynaa ilaahi subxana watacaala ee mahad iskale sidoo kale halkan nusqaali keeni in aan ka hadalno waxbarashadii deegaanka anagoo ka hadlayni manaha jahliga sarana u qaadayni manaha cilmiga qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey iskuulka laga hirgeliyey deegaanka warciise haddana helay iskoolkii ugu horreeyey warciise taasi waxay u sugnaatay mahaddaas dadweynaha ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe ee degmada jowhar macallimiinta dadka inta isugu yimid dhammaan waa u mahad celinaynaa annagoo ah dadka ku dhaqan degmada warciise marka waxaan u baahannahay in maaragta kulley lagu meeshaas wax lagu barto insha allah haddii ilaahay yidhaaho annagana waxaan dadaalkeed ku jirnaa waxbarashada inaan maarata hore u wadno saas ayaan u baahannahay insha allah haddii ilaah yidhaaho doomiyaha waxbarashada degmada jowhar ee wasaaradda waxbarashada hirshabelle libaan bashiir cumar ayaa sheegay ka wasaarad ahaan inay ku dadaali doonaan tayeynta iyo sarwuqaadista aqoonta macallimiinta dhigta iskuulkaasi anaga ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada waxaan mas-uuliyaddeeda qaadaynaa oo mas-uuliyaddeeda naga saaran tahay waxbarashada inaan gaarsiino waxbarasho wixii aan ka awoodno karaankeena ah inaan ka geysano waana ku mahadsantihiin dadka deegaanka iyo bulshada isxilqaanka ay ku sameeyeen waana ku dhiirigelinaynaa wasaaradda waxbarashadana had iyo jeer garabkooda ayay taagan yihiin maadaama hadda tilaabo fiican ay qaadeen iskuulka ay sameeyeen agabkii iyo ardaydii ay isku keeneen maasha allah waa idinkaaga mahad celinaan